Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan ayaa Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Jubbaland ugu baaqay inay dib u eegis ku sameyso xeerarka shaqaalaha si loo ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha.
tan arrimaha shaqaalaha sababta waa dareemi kartaa xeer la dejiyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii in ilaa iyo hadda lagu maamulo shaqaalaha soomaaliyeed uu waqti fog yahay imikii haatanna la qaatay systemkan federalism-ka ah marka waxaa la rabaa si ay xuquuqdooda u helaan muwa- shaqaalaha ama muwaadiniinta reer jubbaland wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu inay ka shaqayso siyaasado iyo shuruuc la jaan qaadi kara xilligan la joogo iyo xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha marka la leeyahayna looma jeedo keliya shaqaalaha ka shaqeeya laamaha dowladda ee waxaa loo jeedaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya waxa weeye qeybaha kala duwan run ahaantii tacadiye tiro badan baa wuxuu ka dhex jiraa oo lagu xadgudbo xuquuqda shaqaalaha ee private companieska ka shaqeeya dowladda laftirkeeda dowladda oo kale guddiga shaqada iyo shaqaalaha jooga oo aada iyo aada uga shaqeeya run ahaantii xuquuqda shaqaalaha sidoo kale wasaaraddii ayaa joogta oo door weyn qaadata laakiin wasaaradda laftirkeeda inay ku dartaan rabnaa brivate sectorka iyo sida laftirkooda xuquuqdooda loo ilaalin lahaa dadka shirkadaha ku shaqeeya salariga ay qaataan ma isku dhigmaan qof subaxii yimaada toddobada subaxnimo ilaa toddobada habeennimo shifti aan gelin baa laga yaabaa ama shiftigiisu saacadihii sideed saac wixii la sheegi jiray xilligii shaqada run ahaantii waqti ka dheeraada howlahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay wasaaraddu inay isku balans garayso shuruuc iyo siyaasado laga dejiyo annaga wasaaradda cadaaladda haddaan nahayna garab baan ku siinaynaa wasaaradda arrimahaas in waxa weeye la helo shuruucdii lagu hagi lahaa iyo siyaasadihii lagu hagi lahaa arrimaha shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda jubbaland dhammaan inay helaan xuquuq shaqaalaha meel walba ay joogaanna waa arrin run ahaantii bogaadin mudan